rabshado ayaa ka dhacay maanta magaalada buurama kuwaasi oo keenay inay ciidamada amnigu rasaas furaan sida ay sheegeen goobjoogayaal ugu yaraan lix shacab ah iyo koob iyo toban ka tirsan ciidamada amniga ayaa la sheegay inay rabshadahan ku dhaawacmeen rabshadaha ayaa imanaya maalmo kadib markii askari dhowaan lagu dilay magaalada lowyacadda askariga dilka geysta ayaa maxkamad militari ay dil ku xukuntay inkastoo aan weli la fulin xukunkaasi warbixintan waxaa noo soo diray haashim sheekh cumar good rabshadahan oo gelinkii hore ee maanta gelgelay magaalada boorama waxaa bartamaha waddooyinka magaalada isku dhacyo ku dhex mareen dhallinyaro dhagxaan tuuraysay iyo ciidamada ammaanka ee magaalada boorama oo rasaas kaga jawaabayay arrintan ayaa sababtay in dhammaan ay xidhmaan meheradihii ganacsiga ee magaalada iyo isku socodkii gaadiidka dadweynaha ee ka dhex shaqaynayay xaafadaha magaalada boorama dhallinyaro cadhaysan ayaa waddooyinka taayiro ku gubaysay islamarkaasina ku gooyey dhagxaan ilaa iyo hadda rabshadahaasi cidi kuma dhiman laakiin waxaa ku dhaawacmay toddoba qof oo rayda sida ay ii sheegeen howlwadeennada caafimaadka ee cusbitaalka guud ee magaalada boorama balse taliyaha ciidanka ammaanka ee gobolka awdal cabdi khayre dugsiye ayaa isagu sheegay inay lix qof dhaawacmeen iyo askar ciidanka ammaanka ka tirsan wax dhimashii ma jireen dhaawaca ilaa lix qof baa xagga shicibka jira askarta koob iyo toban askari baa ayaa dhaawaca xafiisyada meelo badan baa maartay xoogo khasaare ka gaadsiiyeen magaalada meelo badan oo ganacsi ayay burburiyeen oo iyaga lafteeda ay baabiyeen sidoo kale taliya khayre wuxuu intaasi raaciyey in rabshadaha saaka ka dhacay magaalada ayna ku lug lahayn dilkii taliyihii dhowaan lagu dilay magaalada lowyacadda ee ay yihiin qaar abaabulan oo dad kale oo calaman wataa horkacayeen qaskaasi kuma jiraan way ka madax bannaan yihiin ilaa iminka inta noo muuqata caailadii iyo dadkii ay mushkiladu ku dhacday dadkaasi sharciga iyo waxay sugayaan maxkamaddu inay go-aan gaadho haddii ay taa sharci waayaan oo sharcigu shaqeeyo macnaha ay waayaan hadhow waxay doonaan bahayeel ayay deeli doonaan oo laga yaabaa inay wax ka yimaadaan laakiin dadkan magaalada gubaya ee ciidamada la dagaalamay ee xafiisyadii dowladda oo dhan baa biyey waan garanaynaayo dad meel kale meelaha lagala hadlayo lagu hogaaminayo weeyaan mishino kale oo ka baxsan allahu naxariistee marxuumkan dhinta weeyaan wixii ay doonayeen waa nimankaa calanka sita wey calankii soomaaliya ee magaalada gubaya ee dadka boobaya ee xafiisyada weeraraya dee wixii ay ka helaan iyagaale anu taa iminka ka warrami maayo ciidamada booliska ee magaalada boorama ayaa dhallinyaro badan oo iskugu jira wiilal iyo gabdho u soo qabqabtay rabshadaha gellinkii hore ee maanta ka dhacay magaalada dad goobjoogayaala ayaa dhankooda uga warramay v o a inay arkayeen ciidamada ammaanka oo tooganaya dadka shacabka ah anigu waxaan arkaya askariga ninka mika farmasiga dhowr nin horta xabadooy ku dhacday ninkan se u dambeeya ninka weyne farmasiga hortaagnaa xabadda si badheeraa loogu dhuftay askariga ku dhuftayna u ii muuqday waxaana loogu dhuftay war ciyaal xabadda kala tagada uu ku yidhi xaggii xaaladda laga dejin lahaa ayaa maanta ciidankii iyo booliskii waxay abuurayaan xaalad kale oo saayida waxaannu si degdega ugu baaqaynaa xukuumadda odayaasha iyo cuqaashaba inay si degdega ballantii ay qaadeen iyo xukunkii ay sheegeen ay si degdega u fuliyaan magaaladana ay ka daayaan dhibta hadday tani socoto waxaa dhici kara inay xaaladdu faraha ka baxdo cuqaasha iyo waxgaradka kale ee magaalada boorama ayaa qaarkood ku eedaynayaan rabshadaha xukuumadda somalilan oo maarayn u weyday dhibaatooyinka dadka gobolku ka cabanayaan ee ay ugu dambeysay dilkii taliya ku-xigeenkii ciidamada ilaalada badda oo muddo lix maalmood ah uu meydkiisu yaallo cusbitaalka guud ee magaalada boorama magacaygu waxa weeye cumar cabdi cali waa caaqil ka mid a caaqilada gobolka awdal ee gaarahaan degmada boorama xaaladan aan arkayaa waxa weeye waxaan dusha ka saaraynaa xukuumadda sababtoo waxa weeye maxkamad baa jirta maxkamaddu ninku wuxuu marayaa toddobaad buu marayaa toddobaad meed halkaa ku jira maxkamaddu sidii la arki jiray hadday xaaladay iyadoo meesha jirto la rabo in la dejiyo inay xukunkooga hore u dadejiyaan bay ahayd laakiin maxkamaddaa dib u dhigtay dadkana waa iyagaa waxaan ka keenay xukuumaddu kolaba dhil xooga leedahay dadkana waxaan leeyahay war waxa weeye intii hore waan safraynay haddii maxkamaddu weygeega seegto istejiya istejiya waa waddooyinka inoo daaya meheradaha daaya dadweynaha ka daaya waddooyinka dhagaxa inooga daaya waa anigu cabduqaadir jaac muuse degin gobolka awdal maanta shaqaaqo weyn baa ka dhacday meherada lama furin waxba lama furin dee bulshadu way kacday oo waxay ka kacday maamul la'aanta ka jirta gobolka dowladdii dhexe way gaabsadeen maxkamadihii way gaabsadeen dowladda dhexe ee somalilan tan gudaheegii hargeysa leeyahay in uu ka gaabiso ummadda marka ummaddaa waxaan leeyahay la soo gaadho eedaha loo jeedinayo ciidamada ammaanka iyo xukuumadda somalilan oo aan isku dayna inaan wax ka weydiino maamulka gobolka awdal iyo mas-uuliyiinta laamaha ammaanka ayay sheegeen wakhtigan inaanay diyaar u ahayn inay ka jawaabaan haashim sheekh cumar good v o a boorama